magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose iyo markale nasiiban weelati fulinta mashaariicda horumarineed ee adeegyada bulshada xubno iniiska jaran wasiire heer federaal iyona heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed ee soomaaliya yeeshii degan xarunta daryeelka tiibeyda iyona jidka iska hiiri doona magaalada iyona garoonka diyaarada ee baraawe weliba shiidakowka mashaariicdan ku qeyb galeen wasiirada walbarashada deegaanka wasiir ku-xigeenka qorsheynta dowlada federaalk ee soomaaliya iyonay wasiirka qorsheynta koonfur galbeed ee soomaaliya gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare yase ku hadlay shiidakowka isbitaalka iyonay jidka waxay ahayd inaan dhagax dhigno isbitaalka daryeelka caafimaadka ee tbda ee degmada baraawe iyo sidoo kale wado xiriirin doonta magaalada caasimadda ee koonfur galbeed ee baraawe iyo eeraboorka magaalada wadadaasoo dherkeeda uu yahay ilaa sideed kilomitir iyo saddex boqoloo mitir sidoo kale isbitaalkana uu noqon doono mid lagu daaweeyo xanuunada tbda ee ugu horeyso xaruntaas ayaa dhismaheeda aan dhagax dhigi doonaa aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaya xukuumadda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed oo iska kaalmaysanaya barnaamijka wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya doctor cali cabdi iyona wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta heer federaal iyo weliba swadajirayo oon ku warbiyanaa fulinta mashaariicdan waxaan dhagax dhigaynaa jid siddeed kilomitir ee ka badan gaarayo oo la dhisaayo degmada baraawe sidoo kale waxaan dhagax dhigaynaa mc xarun t b oo loo dhisaayo degmada baraawe oo hadda goobjoog aan u nahay arrintaas farxad ay noo tahay waxaan iskaashinayaa dhismaha jidkaas iyo micnaha horumarkan oo xarunta caafimaadka degmada baraawe dowladda federaalk somalia wasaaradda qorsheynta federaalk soomaaliya iyo wasaaradda qorsheynta dowladda koonfur galbeed waxaana maalgelinaya wol bangiga indhindhaynta iyo qiimaynta aan kusoo samayna magaalada barra waxaan aragnay magaalo dadaalisa oo juhdi ku jirta oo aanan ka harin magaalooyinkii kaleete ee xorta ahaa waxaanu soo aragnay dhammaan waxyaabihii asaasiga ahaa oo bilow ah inay yaaliin aynu u baahanyiin dhammaystir muhiimadda safarkayga maanta wuxuu ahaa inaan dhagax dhigno isbitaalka magaalada baraawe qaybtiisa t bda oo run ahaantii aanan rajaynayno inaan sida ugu dhaqsaha badan isbitaalkan dhismihiisa loo dhammaystiro loona gudbi doono qaybaha kale isbitaalka inaan wax badan ka qabanno oo aan magaalada baraawe soo gaarsiino horumarkii ay xaqa u lahayd wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada marwe khadiija maxamed al maqsuumi weliba ayaa sheegdaya in walku qabada doonto deegaanka sidii usangnagada lahaay kofeyla iyoona booqashada degmada baraawe iyo dhanka kuurgalaas iyo xaalada deegaanka iyona isbeddelkii cimilada ee ku jara deegaanka sidaan ku jawaabi lahay waan wallanku qabada lahaye wasiiradiiasaas oo kale intii ay ka guda jirtay booqashadii geeda ka abuurtay dhowr goobood silan xaqiiji hindisaaga soomaali oo gaaran
inaa maanta ku soconahay baraawe oo halkan u imaanay anigii wadda ballaaran wasiiro iyo wasiir ku-xogeen wasiirka koonfur galbeed oo bii-ada isbeddelka cimilada guddoomiyaha iyo dhammaan inta wasiiraha ila socdo halkan waxaa ku imaanay booqasho oo oo indhandheynayno arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada halkan ka socoto bacadcelinta xeebaha iyo xaaladaha badan ka socoto waa diyaar waxaan nahay inaan wasaaradda koonfur galbeed iyo wasaaradda federaalka wada shaqayn hufan inay halkan ka bilaawato horena u jirtay xiriir wanaagsan haddana aan sii rabno inaan meesha ka abulqaado faarax sheekh cabdiqaadir wasiirka wasaaradda walbarashada oo uusa hadal kooban ku jeeday booqashada magaalada baraawe iyo bulshada magaalada ambalan qaaday in sanadka sana dugsiyeedka lamada kun labaatan sideed labaatan afarta iyo hirgeliyi doonaan dugsiga kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee magaalada baraawe walina ise tilmaamay in iyo tumiyoonay lamada iskuol ee farsamada dalka oo dhanba laku hirgeliyi doono sanadkan
dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada baraawe magaalo taariikh leh qadiim ah anigana xusuus badan igu leh oo aan muddo hore ka soo shaqayn jiray in ay nabaddeedii soo ceshatay in dadku ay ka hadlayaan horumar iyo kalluumaysi iyo wax soo saar waa fursad aad iyo aad u weyn aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo maamulka gobolka shabeellada hoose iyo maamulka degmada baraawaba iyo dee guddoonka waxbarashada oo istixqaam badan ku sameeyey sidii waxbarashada dib loogu soo noolayn lahay oo loogu soo qaban lahaa annagu haddaanu nahay wasaaradda waxbarashada waxaanu halkan u nimaadnay maanta annagoo qayb ka ahayn wafdi ballaaran oo ka socda xukuumadda qaybaheeda kala duwan ee qorshaynta iyo deegaanka inaan u kuurgalno xaaladda dhabta ee dadka ay ku nool yihiin iyo inaan u diyaar garowno furitaanka sana dugsiyeedka cusub ee ee bilaaban doona bisha sebtembar dugsiga kalluumaysiga iyo culumta badda dugsiga sare ee kalluumaysiga iyo culumta badda wuxuu ka mid yahay labiiyo toban dugsi oo farsamo oo ay wasaaradda waxbarashadu qorshaysay in laga furo dalka bisha sebtembar ee soo socota haddii ilaaha yidhaah waxaanu soo dhammaystiri doonaa baahiyaha dugsiga uu qabo waxaanu keeni doonaa macalimiinta uu u baahan yahay mashaariicdan la shiidikiyay ee degmada baraawe weliba iyo baaho weyn u qabeena guud ahaanba bulshada baraawe maamulka gobolka shabeellada hoose yaa ballanqaaday in iyo ku jawaabo doonaan baahida intaas iyona into kale kubadan oo laku hirgeli doona kaasoo iyo ka tilmaameen dadka deegaanka haano iyo lan sameeyi doona